waa mahadsantaa walaalka waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya madaafiic xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin waddanka soomaaliya madaafiicda ah ayaa waxa ay geysatay khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intaba waxaana soo baxaya goobaha sida gaarka ay madaafiicda ugu dhacday iyo qaar ka mida waxyeelada xooggan ee ay geysteen madaafiicda ah ayaa dhammaanteedba waxa ay ku hoobatay gudaha xerada xalane oo si gaar ah ay u degan yihiin ajaanibta kala duwan ee ku sugan waddanka soomaaliya halkaas oo ay ku yaaleen xarumo badan oo shisheeyu leeyihiin meelaha sida gaarka ay madaafiicdu ugu dhacday islamarkaana gubtay waxaa ka mid a taliska guud ee admis ee xerada xalane waxaana gubtay dhammaan wixii halkaas yiidlay sidoo kale goobaha madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku garacday waxaa ka mid a xarunta safaaradda ingiriiska gaar ahaan qayb lagu sheegay qaybta tumashada iyadana waa ay gubatay sidoo kale goobaha gubtay waxaa ka mid ah saddex xarun oo ay leeyihiin u n-ka kuwaas oo ku yaallay gudaha xerada xalane gebi ahaanba waa ay gubteen xarumahaas iyo wixii yillay dhammaantood sidoo kale waxaa dhimasho iyo dhaawac noqday ciidamo badan oo kenyaati ah kuwaas oo waardiye ka ahay xarumaha lala beegsaday madaafiicda wixii faahfaahin intaas dheerna wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbi doonaa insha allah